kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa toddobaadkan magaalada baydhabo kulan ku yeeshay mas-uuliyiinta haweenka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulankan oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa qayb ka ahaa olole ay wadaan dumarka maamulka koonfur galbeed kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka maamulka ee dhici doona bisha diseembar ee sanadkan ujeeddada ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahaa in dumarka maamulka ay kuraasta baarlamaanka koonfur galbeed oo ka kooban boqol sagaal iyo afartan ka helaan kooto dhan soddon boqolkiiba amaba afar iyo afartan xubnood kaas oo ay hadda ka yihiin koob iyo labaatan boqolkiiba amaba koob iyo soddon xubnood xaawo sokor cali waa guddoomiyaha haweenka degmada baydhabo waxa ay ugu horeyn faahfaahin ka bixinaysaa ujeeddada kulanka iyo waxa xilligan loogu baahday dumarka annakaa isu keennaa ururka haweenka degmada baydhabo kan gobolka baay annakaa isu keennay oo isku saabsanay maxaan dhahayay haween ahaan si aan u helnay maxaan dhahay xuquuqda aan ku leenahay maamulka koonfur galbeed waxaan ka wada hadlaynay qaybta maxaan dhahayay koonfur galbeeda waxay u dareereysaa waqtigay doorashadiisa dhibaanada koonfur galbeed so waxaan ka wada hadlaynay qaabkii ay oga qayb qaadan lahaayeen gabdhaha koonfur galbeed doortooda ay iyaga kaleeyihiin maxaan dhahayay dhanka siyaasadda koonfur galbeed ku saabsan awal waxaan ku lahay tira sadan iyo kow gabdhood ah boqolkiiba labaatan kow qoondada haweenkaan ku lahayn marka odayaasha qaara waxaan ka maqnaynay iyagoo dhahayaan sanad hore gabdhaha waana lagu qasbay ma rabno in maxaa la dhahayay dib aan usoo qorno gabdho annagoo saas ka duulayna odayaasha dhaqanka iyo waxaan la kulminay qaar kamid a siyaasiyiinta iyo haweenka dhexdooda waxaan isxogwareysanaynay qaabkii aan aan ku helinay qoondada haweenka ilada waa gartay hadda hadda imisaad ku leedihiin oo maamulkii iyo baarlamaankii iyo guud ahaan dowladdii koonfur galbeed imise dumar baa ku jira guud ahaan tira ma haysaan tirada dumarka ku jirta boqolkiiba labaatan iyo kow waayo toban iyo kow gabdhood waayo maamulka koonfur galbeed gabdhaha ku jiro qaybtooda baarlamaanka gabdho badana waxay ku jiraan maxaa la dhahayay maamulada kale waxaa qabnaa saddex wasiir hal wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen tirada hadda noogu jirta maamulka guud ahaan waxaa waaye soddon iyo iyo laba gabdhood waayo maamulka koonfur galbeed qaybtiisa baarlamaanka iyo xukuumadda ka tirsan xubnaha dumarka ee hadda ku jira maamulka koonfur galbeed ee ka kooban boqol sagaal iyo afartanka ayay tirada dumarka ku jira ay tiradoodu tahay koob iyo soddon xubnood xaawo sokor ayaa leh weli waxbaa maqan inta laga helayana kulamada ololaha ah way soconayaan waxaan kulanka u qabanay waxaa ka mid ah wararka qaara waxay sheegayaan in maxaa la dhahayay tirada hadda aan haysano tirada aan rabno iyo tirada aan haysano horta isma dhawo waxaan rabnaa boqolkiiba soddon in maxaa la dhahayay tiradii haweenka qoondada dowladda federaalka ay u ogolaatay in maamul goboleedka aan ka helno xaawa waxa ay sheegaysaa in iyadoo ay weli qeyb maqan tahay kootadii ay haweenku ku lahaayeen baarlamaanka maamulka haddana loo soo dhacay intii ay haysteen waxaan warar aan helaynaa in odayaasha ay sii dhahayaan gabdhaha way nagu bateen tirada awal gabdhaha ay qabeen odayaasha qaar ay leeyihiin anaka gabar dambe ma soo qorayno maamulkii hore waana la qasbay oo anaka taas ka duulayna waxaan samaynaynay in gabdhahana aan ku baraarujino in ay ka qayb noqdaan maxaa lahayay siyaasada ay usoo istaagaan xaqi ay lahaayeen ay helaan madaxdana ay garab lagu siiso iyo odayaasha dhaqanka qimaaudiinka dhammaan shacabka maxaa lahahay qaybihiisa kala gedisan in ay nagu siiyaan garab anakoo raadinayno xaquuqda ay leeyihiin haweenka malaaq maxamed yacquub sheekh deerow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa sheegaya in ololaha ay wadaan haweenka koonfur galbeed ay tahay geesgaraacid ay dumarku ku doonayaan dheeraad haddii un ana odayaalka dhaqanka ininninka bahna inaan maleeyo wacyigelin noocaasi ah mayweeli lama kun iyo toban ilamadii un oo xamar roogno maye odayaalka hoostanka dugnay gabroogana iniyo ku dhex muuqdaan saxda siyaasadda ku dhex muuqdaan odayaalka hore aan go-aansadeen ma eri lahayay haddee xildhibaanadaada isanku warqabtaan tiradooda boqol afartan iyo sagaal xildhibaan soddon iyo koob gabrooda ka leeyiin oo barlamentary ah golaha wasiiradana saddex wasiira ka leeyiin marka agaasimayaala leeyiin degmooyinka ka jaraan marka intaasi ma in maleeya in odayaalka mahadnaq badan lahanjeedii doona gabrogan waa baroogana haddana xooqa yar maybaa moodase lanka fariska may larey golaa yeeladka liinka dhooq roorka badiyo taasay ngaadana mid ka mid a ka qaybgalayaasha kulanka haweenka koonfur galbeed ee toddobaadkan lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa ku faantay in dumarkii la doortay aan lagu hungoobin oo ay kaalintoodii iyo ka badanba qabteen magacayga waa zaynab cumar cali oo ka socota baydhabo janaay khaasatan young woman group qoladii waxaan ahay c r d ay tababaratay c r d iyo f c manihin gabdhihii oo xaafadaha kasoo baxay laakiin gabdho jaamiciyaad eh oo la tababaray siyaasaddan u tababaranaana بسم الله الحمد لله نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا مركور وسلامتهن waxaan ahay arday jaamacadeed haddana waxaan ahay hooyo haddana waxaan ahay waana shaqeeya diyaarna waa u ahay inaan siyaasadda ka qayb galo dhammaan howlahaas dhan waa isla qaban karaa marka waxaa idin weydiina malaaqyaasha daatiin saa adinka u aragteen kasii qurux badan anaga arag adinka xilligiina waxbarasho ma jirin caqli iyo waxaa kusoo gaarteen siyaasad intaan hadda waxaa laga yaabaa odayaal badan oo maxaa la dhahay saan hadda horey kuu soo sheegay almar'atu saalixatu khayru min alfi rajulin hayri saalix hal gabar waxaa laga yaabaa toban wiil inay dhaanto marka su-aasha adar aan ku weydiina waxay tahay waxaa doorateen gabdhaa meelgeysay wiilala meelgeysay gabdhihii hadda wasiiradu ay ku jiraan baarlamaanka ay ku jiraan adoo cadaalada u hadlay ilaahay ka baqaay gabadhii aa meesha geysay iyo tobankii wiil aa meesha geysay yaa bulshada wax u qabtay bulshada yaa wax u qabtay yaad isleedahay alla ilaahay booskan way ku wanaagsaneen meesha gabadhaan aageynay wiilkan aageynay haddaad shan gabdhood geysan lahayd wax weynay tari lahayd misleedahay adoo cadaalad u hadlay su-aashaasa ku weydiina xaawo sokor cali gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo ayaa sheegtay inaanay fariisan doonin tan iyo inta ay ka qabsoomayaan doorashada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed si ay u helaan qaybta ay ku leeyihiin ee ah koob iyo soddon boqolkiiba weli rajaan leenahay waa sii wadnaa rajadeenana way fiican tahay laakiin waxaan rabnaa in maxaa lahay madaxweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha mar kale culmaa udiinka mar kale haweenka qaybihiisa kala gedisan in ololaha aan wadno in lala gaarayo heerka aan rabno ama gabdhaha xuquuqda ay leeyihiin ay ka helaayaan ma rabno inaan meeshaas ku joojino oo aan dhahno hal maalinaan qabanay wayna nagu filan tahay ilaa in laga gaarayo december waxaan rabnaa inaan ololaha sii wadno gabdhaha aan xoojino oda maxaa ladahay odayaasha iyo madaxda kale oo koonfurdabeed u dhabateen aan la kaashano bilaayiraah marka waa ol ole aada rabtaan inaad dareenka kusoo jeedisaan dadka ay ka go-do talada iyo dadka looga fadhiyo inay xulista sameeyaan marka waa baraarujin ujeedadiinu baraarujin waa ujeedadeena gabdhaha naftirkooda waxaan rabnaa inay ogaadaan ayaga naftirkooda inay xaq ku leeyihiin maamulka koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya xaq ku leeyihiin maamulka ayaga ay ka dhasheenna xaq ay ku leeyihiin waxna ay ka maqan yihiin ayagana ka qayb noqdaan gabdho badanaa waxay dhahayaan waxaan soo dhameynay maxaa la dhahay jaamacadaan kasoo baxnay shaqana ma haysano laamiyaashaan taaganahay sidaa darteeda waxaan rabnaa in ay ka qayb noqdaan siyaasadda inay ka qayb noqdaan dowladooda inay u shaqeeyaan dalkooda ay ayaga ka mid noqdaan maxaa lahayay maamulka koonfur galbeed ayaga naftirkooda way ku jirtaa in lasoo jeediyo dhammaan kada aan hiigsanayna boqol kiiba soddon qoondada haweenkaan hiigsanaynaa hadda boqol kiiba labaatan iyo koo ku jirto boqol kiiba soddon inaan gaarsinaa hiigsanaynaa ilaahayda insha allah
intaas ayaa dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadannay kulan qayb ka ah ol oleh ay wadaan haweenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka maamulka ee dhici doona bisha disembar ee sannadkan si ay u kordhiyaan tirada ay hadda ka yihiin baarlamaanka maamulka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo